barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada sagaaliyo tobanka bisha juulaay sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo ay marti noogu yihiin dhallinyaro leh halabuurka xagga farshaxanka barnaamijyaadkaanu samayno waxaa ka mid ah number kow inaanu quxino guryaha oo decorationka guryaha lagu sameeyo waxaa kaloo ka mid ahaa samaynta farshaxanada ku saabsan sawirada oon taas uga faa'iideyno badanka ardayda galaasada ay ku jiraan uguna sawirno mar walba waxay u baahan yihiin heesta maantana waa hanaansocodka laafyaha hagarlihii waxqabashada hindiisihii faalada uhalceliiska shiikada
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida waxaana noo akhrinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed hogaamiyaasha dalalka midooda yurub ayaa sabtidii shalay ku guuldaraystay inay heshiis ka gaaraan xirmo dhaqaale oo xoog badan oo ay ku rabaan inay ku soo nooleeyaan dhaqaalaha dalalkooda ee uu sida aadka ah u saameeyey cudurka coronavirus hase yeeshee toddobiy labaatanka hogaamiye ee dalalka midooda yurub ayaa isku raacay inay maalin kale ku daraan wadaxaajoodkooda meelmarinta lacagaha ay rabaan inay ku kabaan dhaqaalaha dalalka ku jira ururka waxaana la filayaa in maanta oo axadda ah ay dib u sii ambaqaadaan go-aan kama dambays ahna ka soo saaraan shirka ra-iisul wasaaraha talyaaniga juseppe conti oo uu dalkiisa ka mid yahay meelaha ugu daran ee uu coronavirus sida xun u galay ayaa sheegay in wadahadallada aad la isugu kululeeyey ka hor inta aysan madaxda hoteeladooda ku laaban xalay saqdi dhexe kadib madaxda ayaa isku mari waayey meelmarinta xirmo lacageed oo gaaraysa hal dhibic siddeed trilyan oo yuuro guddoomiyaha shirka charles michel ayaa lagu wadaa in maanta duhurkii kadib uu hogaamiyeyaasha yurub soo hordhigo qorasho cusub oo la xiriira xirmo lacageed oo cusub oo ay ka doodi doonaan hay-adda caafimaadka ugu qaabilsan qaramada midoobe ee loo soo gaabiyo w h o ayaa sabtidii diiwaan gelisay tiradii ugu badnayd ee la xiriirta kiisaska dadka uu ku dhacay coronavirus maalin keliya guud ahaan caalamka taas oo gaartay ruux korarka ugu badnaa ayaa afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay laga dareemay dalalka maraykanka brazil hindiya iyo south africa tiradii sabtidii ayaa ka badnay tii jimcihii oo ahayd in ka badan kun oo qof oo uu xanuunku ku dhacay xagga dhimashada huu waxa ay soo wareysay ilaa iyo qof waxa ay ku sheegtay tiradii ugu badnayd ee covid uga dhimatay adduunyada muddo saac gudahood ah tan iyo bishii mey ee sanadkan dhegaystayaal warka caalamka waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkii caalamka nala socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana magaalada buurama noogu soo diyaariyey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maalinta axadda aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa mowduuc la xidhiidha dhallinyarada hibada u leh farshaxanka sidoo kalena jecel hal abuurnimada borograamyada cusub ee cilmiga i t-ga inay ku gudbiyaan dhigaalka waxbarashada waxaana barnaamijka inoogu martay ibraahim cabdiraxmaan tubeec oo isagu ah dhallinyarada ka qalin jebisay jaamacadaha dalka gudihiisa waxna ka dhiga dugsiyada sare ee magaalada boorama ugu horrey waxaan weydiiyey ibraahim inuu bal inooga sheekeeyo waxyaabaha uu hibada u leeyahay ee la xidhiidha dhanka farshaxanka iyo hal abuurkiisa kale ibrahim kusoo dhowow barnaamijka hibada iyo halabuurka waan ku dhowahay haashim saa hore usoo sheegay haashim waxaan ka mid ahaa dhalinyarta gobolka awdal gaar ahaan magaalada boolama barnaamijyaadkaanu samayno waxaa ka mid ah number kow inaanu qurxino guryaha oo decorationka guryaha lagu sameeyo waxaa kaloo ka mid ahaa samaynta farshaxanada ku saabsan sawirada oon taas uga faa'iideyno badanka ardayda galaasada ay ku jiraan uguna sawirno ma- mar walba waxay u baahan yihiin Een, una soo dhaweeya waxyaabahaasna ay usoo dhaweynayaan Ee, fikirka iyo cashirka ayna ugu soo koobaan waxyaabaha kale aanu jecelnahay mar walba inaan bulshada kaga qayb qaadan waxaa ka mid ah dhibaatadan dhacda ee xanuunkan covid 19 ku keenay inaan ardayda ugu soo biirinay nidaam cusub oo ah ka ardaydu ay kala socon karaan iyagoo aqalkii fadhiya cashirkii oo macal wata berticalkiisii macnaha aan ka wato aan ka wado cashirkii oo wa- wada ee, uu ku jiro fiidiyoogii uu daawanayay uu ku jiro een, cashirkii wuxuu ku saabsanaa tusaale ahaan hadduu cashirku ku saabsanaa een, cureeyaal iyo waxyaaba macanku isku dardarayo waxyaabahaasoo cashirkii la socda waxyaabahu ku saabsanaayo kale waxaa ka mid ah in hadduu cashirku u baahnaa juqraafi oo kale hadduu ahaa u baahnaa een, maabkii iyo qaabkii ula shaqaynayay taa history oo kale taariikha iyo dagaalada qaabka u dhaceen iyo cashiraha nooca ula socdaan waxyaabaha kale aan qabanno waxaa ka mid ah aanu sameyno qurxinta aqalada marka laga yimaado waxaa jirta electriga iyo qaabka leerkuu shaqeeyo taasi oo aan yadna ka baranay een, fiq- cilmigan fisigiska ayaan ku jiro oon kuna ahay ee, macalin ee, maadada ah fisigiska barana ku ah een, muddo saddex sana maadada fisigiska ah kana dhiga een, dugsiyada waaweyn ee ku yaala magaalada boorame waxyaabahan aad hibada u leedahay goormiyaa kuugu horreysay aad isku aragto inaad samayn karto mise waxaa jirta meelaad ka baratay Een, horta waxyaabaha qaarkood waxay ahaayeen waxyaabahan dad ka bartay tusaale ahaan taas een, decorationka iyo jibiskan lagu sameeyo lagu qoro oon ka bartay qolo yamaniyaha oon la shaqayn jiray ee, markaan ka yimaado een, jaamacadda aan la shaqayn jiray oon kala een, kala qaban jiray iyo anoo la shaqaynay si voluntarya saan cilmigii uga reebo Een, waxyaabaha qaarkoodna waxay ahaayeen waxyaabaha aan iska jeclaa ilaa yaraantii inaa badankaan ku- ku sameeyo Ee, waxyaabaha markaa ilaa yaraantaadii aad jeclayd inaad samayso ee aad hibada u leedahay haddana aad qabato maxaa ka mid a kuwa waxaa ka mid ah ee, number kow electric oo kale waxyaabaha ele- electric ku shaqeeya oo kale Ee, laba waxyaabaha softwareska ku shaqeeya oo kale oon aad u jeclaha ilaa waqti horena aan soo jeclaa Een, ilaa laba kun iyo shantiina aan u- ku- markasta ku hamiyi jiray qaabkaas loo sameeyo oo ababa mar noogu keenay xaafadda een, teebka lagu qaraaco oon ku sameyn jirnay aniyo gabadha igu xigtahay Een, kolba waxyaabaha aan ku- ku turjumayno Een, buufiska iyo artiska oon isagna jeclaa oon ilaa waqtigaas aan ku buufin jiray kolba waraaqaha aan ka helo inaan ku- ku sawiro waxyaabahaan kolba xiiseynayo Een, waxaad sheegtoo kale inaad jeclayd een, dhinaca sawirada waxyaabaha sawirada aad dugsiyada u sawirto eed ardayda ugu sawirto ee, fasalada ay ku jiraan ama qoraal ha noqoto ama sawir ha noqoto maxaa ka mid a Een, qoraaladaas waxaa ka mid ah een, tusaale ahaan maadada sayniska oo kale markii la yimaado waxay u baahan yihiin ardaydii in loo sawiro habki- habdhiska dheefshiidka habdhiska neefsashada in loo sawiro ardaydii een, waxyaabaha kol mar kastaba usoo dhaweynaya maababkii qaaradaha iyo in loo sawiro oo ardayda ay kala socdaan in ereyo jeclaysiinaya waxbarashada oo ay ka mid tahay ee, qurux weeye aqoontiyo ku qiimee noloshaada ee, qa- een, qalinkaa wax sooreeya kugu sima halkuu doono hadiraawi tuu lahaa inaan arday ugu qoro si arday markay soo galaan ay akhristaan ay ugu dhiiriyanaan inay waxbarashadii sii wadi karaan waxyaabaha imminka aad ku shaqayso ee aad ii sheegtay waxaa ka mid a brogaraamyada ee, dhinaca waxbarashada la xidhiidha maadaama xanuunkan coronavirus uu dunidii saameeyey in dhallinyarada si toosa casharada ugu gudbisaan idinkoo isticmaalaya brogaraamyo inuu kiinu ka duwan yahay baad ii sheegtay waa noocma Een, haa sax haashimow way jiraan waa saddex brogram baan sanadka waxyaabahan kusoo kordhinay ka mid ahaa saddex brogram programka koowaad wuxuu ahaa ee, programka ay ardaydu lagu ogaan karo iskuulka joogitaankiisa iyo maqnaashiisa isagoo programkaas uu sahlayo in ardayga si kooban loo soo saari karo ayaamaha uu joogay ayaamaha uu maqnaa maya ardaygan muu soo habsaamay brograamka koowaad brograamka labaadna waxaa brograam ardaygu imtixaanka ku eeganaya hab online ah oo marka loo soo geliyo oo imtixaanka eegan kara ardayga islamarkaaba oo eegan karo brograamka saddexaadee hadda idiga weydiisay su-aashu oo ah muxuu kaga duwan yahay barnaamijkiina ka ardaydu hadda ay markasta macalimiinta soomaalida kusoo bandhigaan wuxuu kaga duwan yahay kow in ardaygii waxyaaba uu cashirkaa loo soo dhigay fartii ku qoran yahay oo cashirka ardaygaasi uu si fiican ula socon karo oo fartaasi far waadixa ay uga qoran tahay oo aada u cad Ee, qodobka labaadna waxyaaba kaga duwan yahay waxaa ka mid ah inuu saan hore soo sheegnay cashirkan uu wato muuqaalkii fiideoga wato Een, muuqaalkaasi oo mar kasta macalinku cashirkaa u dhigaya ka turjumaya Een, waa qodobka labaad qodobka saddexaad oo video aan kaga duwan yahay waxa weeye een, maadaama uu aan isla ognahay arda- ardaydu inay u baahan yihiin kolba wax xiise geliya tusaale ahaan arday ma daawan ka qofka biniaadankii fideoga ma daawan karo ilaa isagoo isbebedelo mooyaane xeer baa jira ah marka fideoda laga sheekeynayo daawashada em, ardaydu sheygu waxuu qofku daawanayo toddobadii sikin hadduu sheygu isbedeli waayo inuu qof ka xiise dhacayo ka jeesanayo em, sheygaa socda saa darteed fideogan ardaydu ay daawanayaan ugu yaraan tobanka sakinba wax iska bedelaya shey baa iska bedelaya si uu ardaygu ula socon karo xitaa qoraalkan farta ku qoran inaad ar- ay arkayaan ardaydu hal mar uma wada qormiyo kolba ereyga macalinkuu leeyahay is markuu yidhahdo macalinku ama aar markuu yidhahdo ereygaasaa u qormeeya oona inta kale musi qormi si uu ardayga u sugo midba midka ka dambaysa saas oo kale xisaabta haddii ardayga iminka tusaale ahaan nidaamadan een, ardayda usii wada qoraya nidaamka hadda maahae ardaygani markuu macalinku sheego ayuu ereygu qormaya tusaale ahaan qaacidada markuu qormayo minus b plus or minus radical b square minus four a c divided by two ee qaacida quadratic equationka ama jidka saabley waxaan odhan jirnay mid kasta markuu macalinku minus b markuu dhaha bay u qormayaan waa ta saddexaad ta afraad ee fiidooyinka kaga duwan waxa weeye way gaagaaban yihiin waxay ka turjumayaan sida macalinku aan waqtiga ku qaato kadibna macalinkaas cashirkaa ka soo sameeyo waxa nuxur leh si ardaydaas waxa sheygaa nuxurka leh uu sameeyo cashir waqtiyada waqtigiisoo ka kooban oona ka badnayn fifteen minute si ardayda uga daawan karaan ugu looguna xisaabtamo jawaabka ardayda iyaga laftooda muuqaalada aada u gudbinaysaan ardayda ee la xidhiidha dhinaca waxbarashada maadooyinka ay bartaan waxaad tilmaantay in muuqaalka iyo qoraalka iyo codkuba ay wada socdaan see isku waafajinaysaan Ee, waxaa jira barnaamijyaad aan isku waafajiyo ee, ma- mawada ugu xaalada badnaa ee ardayda dadka badan iyo ardaydaba iga qo- ku qosleynay waxay badan iga weydiiyeen waxaa ka mid ahaa maadada soomaaliga maadada soomaaliga ee luuqadeena soomaaliga ah markii ku baxay barnaamijku ee, waxaa la isweydiinayay soomaaliga tolow maa la qori doonaa markaas waxaan keenay ma macalinkii oo ka heesaya heesa hawleedkii ee, geela saddex lix heesa shan heesa hawleed oo geel ah ayuu macalinku ka heesayey oo cashirka dhigayay si fiican ugu luuqeynay cashirka si caadiga xisada ugu bixinay ardayda kadib waxaan soo dhignay mar kastoo ereygu macalinku yidhaahdo iyo waxaa jinsa soo helnay fiideoogii la shaqaynayay cashirkaasi kadib waxaan isku soo waafajinaa hadalkii macalinka oo hadalkii tusaale ahaan markuu durduurta geela ka sheekeynayo ama eh, rakaadka ka sheekeynayo ama waraabka geela markuu ka sheekeynayo markuu yidhaahdo darka markuu yidhaahdo meeshii geelii uu soo istaago waxa imanaya geeliyo meeshii soo istaagaya isla markaa istaaga geelu soo istaagay waxaa la socda heestii heesa hawleedka macalinkuu qaadayay oo agtiisa kuwaa qormata markaa barnaamijyaadkan isticmaalnay oo ilaa saddex barnaamij baan iskugu waafajiyaa hadalka maca- so- hadalka macalinka een, qoraalka ee, ku qoran ee, cashirka macalinku dhigayo iyo fideogiiba saa darteed fideoyada ay ardaydu daawadaan waxaa ka mid ah inuu soo socdo qoraalkii fideogii iyo hadalkii macalinku oo isla mar soo wada dhacay intaasoo howloodoo kala duwan ma mid baad iminka ku kooban tahay mise dhammaantood baad qabataa Ee, kolba waxay ku xidhan tahay hawsha iyo sida soo een, ay iskugu ku yimaadaan Een, mararka qaarkood iminka sanadkan u dambeeyey hadda korashinkii waan ka koobanaha waxyaaba muddooyin dhow- dhoweyd waxaan ilaa bishii ee, koowaad maan qaban ee, saddex bilood aan ka fidhiyey oo waxaan qabanayay howlaha kale ee waxbarashada Een, waxaan isku wadaa mararka qaarkood waxaa dhacdaa inaan isku keeno ee, aroortii oo kale aan jaamacadda tegi jiray intii digriiga hore aan ku jiray hadda waxaan wadaa waa wax- qaybtii labaad waxbarashada oo masterta ah aan sanadka dhammaynana insha allah marka qaybtii digriiga oo kale markaan ku jirnay waxaa dhici jirtay aroortii inaan jaamacadda tago Ee, gelinka maan ka soo rabo waxaa labayo tobanka kowda duhurnimona aan yimaado dugsiga ka ahay ee, maamul ku-xigeen gelinka dambe qaybta hablaha gaar ahaan Een, ilaa iyo shanta aan joogo shanta marka aan ka baxo ilaa iyo shantii barka suuqaan markaa aan u cunto tago markaan waqtigaa ka tago ilaa habeenka intii labada habeennimo ka gaarayso aan kula shaqeeyo markaa eh, decorationka markaas eh, waqtiga waa saas u raacsanaato oon u wado laakiin waxyaabaha qosol kale ee dadku kaa weydiinaya waxaa ka mid ah waxay ku leeyihiin markaad ka barana soo qoranaya manida oo kale markaan la shaqaynayay waxay ku odhanayaan dadku waayo aad- aad- adoon lacag ka qaadanayn aad dadkan la joogtayood uga qabanaysaa raggani maxaa maxaa faa'iido kaasoo gelaya marka markaad ku tiraahdo waxa faa'iideyga soo gelaya waa inaan cilmiga barto aan dadkaygana soo gudbiyo tusaale ahaan habkan artiska oo kale ardayda aan barnay aadka ugu shaqaysta waxaa ka mid ah arday axmed la idhaahdo oo dhagoona kunaanes dheera hadda ardaygaas wuxuu ka mid yahay ardayda aan baray labada kun iyo lix iyo tobankii aan baray artiska haddana ku shaqaystaa xirfadda aartisnimada ee iskuulka markuu ku yimaado gelinka dambe isagu iskaga shaqaysta xaafadoodina xitaa ku biiliya oon ku idhaahdo ardaygii adaaba iga bidiyey laga barshada iga bidiyey inaad cashiradii qaarkood dib igu celisay decorationka anaa kaa doonaya oo badanka qurxiya gaadhiyaasha iminka dhallinyarada hibada leh iyo kuwa hal abuurkaba leh ee ku dhegaysanaya fariinta aad u gudbin lahayd maxay tahay
fariintaan u gudbinaya waxay tahay maadaama aad tahay qof dhallinyar ah waxaad qabsan kartaa intaa iyo inka badan intaad hadda hayso iyo inka badan ayaynu ka fikirin inaynu nidhaano shilinkeen ka helaya shayganaan qabanayo dhalinyarteenna waxaa badanka la hadhaa inay idhahdaan shilinka ay ku raadiyaan laakiin cilmiga ku raadin haddii aad cilmiga hesho waad heli doontaa shilinka laakiin inaad badanka dhalinyarta waxaan ku dardaari lahaa inay kow ay horta yeeshaan xirfado kala badan kala duwan sida inay qofkaas uu barto xirfadaha gacanta inuu yeesho cilmigiinuu barto culumta kala duwaneydna waa qofka dhalinyarta baranayo inay dhalinyartu ay iyaguna ay samaystaan waqti u kala duwan tusaale ahaan markaad ka shaqey aad kala garanayso markaaad maanta isticmaalayso facebooka iyo markaad cashirkaaga jaamacadda ku yaalla aad baranayso iyo marka aad ku shaqaynayso xirfadaada waa inay waqti ku kala leeyihiin mid kastana jadwalkeega aad qabsanaysaa adna aadna dhib u dhigin dhalinyarta kale ee markasta ku dib dhicinaysa inay ku idhahdaan waxaan waxba lagama faa'iideeyo dadka dad hore waxaan ku shaqayn jiro iyo cidna waxaan waxba kama keenin hawshan waan howl adag waxay u baahan tahay inaad qabato waqti aad u badan laakiin ogow guushu waxay ku xigtaa kolba intaa dadaalka dhallinyarnimo aynu samayno aynu guulaysanin insha allah su-aasha ugu dambaysa ku weydiinaya waxa weeye borograamyadan imiga aad waxbarashada ku gudbinayso ee aad u gudbinayso ardayda halkaas ku soo baratay maxaase kuu sahlay adiga
brograamadan oo kale waxyaaba horta halkan kusoo bartay waxay ahayd horta waxa la yidhaha duruufta ayaa ku baraysa oo ah hooyada ixtiraaqa ina qofku wax sameeyo waxaa markaa bartay maadaama hadda aan ku jirno waxbarasho heerka labaad badanka waxaan u baahannahay inaan wax akhrino markaan cashirkii akhrinayno koro qaarkood waxaad ka baranaysaa waxa weye waa jaamacado waaweyn oo tusaaleahaan korseer oo kale ay ku bixiyaan waxyaabaha online-ka waxyaabaha markaad baranayso waxaad helaysaa linkiyo badan oo ay ka mid yihiin cashiradii markii ugu horreysayna waxaan barnaamijkan ka bartay jaamacadaha linki uu siiyey macalinkaygii macalin cumar dheere oo ah macalinka hadda wasiirka caafimaadka ahna ahaana macalinkaygii dhigay kurokulanka dhig educationka ii dhigi jiray macalinkaa markii linkiyo badan uu siiyey markaan cashireed dabagalay jaamacada waxaan arkay nidaamkan oo kale wuxu dhigaya markaas waxaan ka fikiray goormaad adu wadankaaga wax ugu qaban kartaa inay ardaydii aad dugsigaaga iyo dhammaan ardayda kale ee gobol somalilandu soomaaliya ay dadka soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan doonaan barnaamijyaad noocaasiya taasaan iyada ku keenay ta kale barnaamijyaadka waxyaabaha kale iga xiisa geliya waxaa ka mid ahaa markii aan ardayda ugu turjumayey saam uu kusoo sheegnay buuggii hore buuggan turjumaadda luuqadaha oo ah maadada xisaabta oon arday la jeclaystay inaan ugu turjumo luuqadda soomaaliga bilaabayna laba kun iyo sideed iyo tobankii ilaa hadda aan waday aan doonayay inaan sanadkan soo saaro laakiin dhibtan ay naga soo dhex gashay aanu soo saari doono sanadka dambe sanadka hore dambe bilowgiisa kuna turjuman luuqadii soomaaliga ardaygu uu kuna baran doono maadaama u kasoo baxeen dugsi hoose dhexe badankooguna ay ku dhiganayeen soomaali ay hadda ku baranayaan english ay luuqadii ku baranayaan waxyaabaha kalean ardayda aan badan ku xiiso gelin waxaa ka mid ah barnaamijyaadkana igu tixgeliyey mar aan xisaabta maadada xisaabta takhasuskaygii horaha aan ku dhigayey english ay ardayda aan u dhigayeyna ay besigoogu haayeen carabi ayaa waxaan ayaa iyagna waxyaabahan u baahday waxaa ka mid noqotay inaan iskugu nimaadno dhexbartanka oo ah luuqadeenni soomaaliga hooyo markaan taana weydiin waxyaabahan helay waxaa ka mid ahaa fiidiyoyo lagu turjumo qaabkani oo ay ardaydu qoraalkii iyo hadalkii iskula socdaan taasaan markaa ka keenay intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal-abuurka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadanay hal-abuurnimada dhallinyarada ee la xidhiidha dhinaca farshaxanka iyo borograamyada cusub ee tooska waxbarashada lagu gudbiyo ardayda wax ka barata dugsiyada somalilan taas oo ay sababtay xanuunka coronavirus waxaa barnaamijkeenna marti inoogu ahaa ibraahim cabdiraxmaan muuse ibraahim tubeec loo yaqaano oo isaguo ka mid ah dhallinyarada hal abuurka iyo hibada u leh oo maanta barnaamijkeena inoogu marti ah waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama idiinla soo gudbinayey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideena dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaya saas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka waxaa nala socodsiinayay haashim sheekh cumar good haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee dalka ingiriiska ciyaar xiise lahayd oo ka tirsanayd wareegga semifinalka ee koobka f a kaabka ayaa waxa ay xalay dhex martay kooxaha arsenal iyo manchester city waxaana ciyaartan laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda arsenal labada goolba waxaa u dhaliyey kabtankooda weerarka ka ciyaaray ciyaaryahan piere opamian goolka hore waxa uu dhaliyey daqiiqadii sagaaliyo tobanaad halka goolka labaadna uu dhaliyey markii la isugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta daqiiqadii koob iyo toddobaatanaad waa markii koob iyo labaatanaad oo ay arsenaal u soo gudbayso finalka koobka f a kaabka ingiriiska kooxdan ayaa ah kooxda ugu badan ee ku guulaysatay koobka f a kaabka ingiriiska iyada oo qaaday saddex iyo toban jeer hadda waxay sugaysaa cidda soo badisa caawa kooxaha manchester united iyo chelsea natiijada ka soo baxda ciyaarta caawa chelsea iyo manchester united ayaan idinku kusoo gudbin doonaa idaacadaheenna soo socda isla wararka ingiriiska ciyaaro ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa dhici doona galabta iyo caawa ciyaarta galabta waxay dhex mari doontaa kooxaha southampton iyo bournemouth caawana tottenham iyo leicester city ayaa foodi isku diri doona garoonka kooxda tottenham dhinaca talyaaniga ciyaaro xiise lahaa ayaa dhacay kooxda a c milan ayaa shan gool iyo hal kaga badisay xalay naadiga bolonia shanta gool ee ay milan ku badisay ayaa waxaa kala qaybsaday shan laacib oo kale ahaa alexis salamacaris oo goolkiisii koowaad kooxda u dhaliyay tan iyo markii uu ku soo biiray waxaa goolka labaad ku farayareystay hakaan jalhaan olu ismaaciil bin naasir oo u dhashay dalka aljeeriya qadka dhexena ka ciyaara ayaa goolka saddexaad dhaliyey goolkaasi wuxuu ahaa goolkii ugu horreeyey ee uu binnaasir u dhaliyo milan tan iyo markii uu ku soo biiray xilli ciyaareedkan labada gool ee kale waxaa kala dhaliyey ante rebij iyo david calabria rebij waxa uu goolkaasi u ahaa kiisii koob iyo tobanaad saddex iyo tobanka ciyaarood ee ugu dambeeyey ee uu milan u saftay sideedii kulan ee lasoo dhaafay tan iyo markii horyaalka talyaaniga dib loo bilaabay kooxda milan lagama badanin marna waxaana ay badisay lix ka mid ah halka laba jeer ay barbardhac keentay ciyaaraha caawa dhici doonana roma waxay martigeli doontaa inter milan napoli ayaa la dheeli doontaa udines halka fiorentina ay la ballansan tahay torino ugu dambayntiina horyaalka sbain ee laliga ayaa axadda maanta ah lasoo gebagabayn doonaa xilli ciyaareedka dhammaan kooxaha ayaa ciyaari doona kulankoodii ugu dambeeyey kooxda horyaalka ku guulaysatay ee real madrid waxay la dheeli doontaa leganes waxaana tababaruhu uu ka tegay waa zaynadiin zidaan laacibka la yidhaahdo beyl oo aanaba lagu soo dirin koob iyo labaatanka ciyaartooy ee uu soo xushay waxaana taasi la leeyahay waa calaamad muujinaysa in beyl uusan boos uga bannaanayn kooxda real madrid taas oo keeni karta inuu kooxda ka tago marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda bisha sebtembar barcelona oo kaalinta labaad ku dhammaysatay horyaalka ayaa la ciyaari doonta kooxda deportiva alaves kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee atletico madrid ayaa la ballansan reaal soosida dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
intaasi aynu kaga gudubno xubintaasi cayaaraha waxaana soo jeedinayay nuur xasan nuur bukhaari haatanna dhegaystayaal waa kaalimihii suugaanta waxaan idiin soo qabanay codka cumar nuur cabdulle annaan socodka laafyaha hagarlihii wax qabashada hindiisihii faalada u halceliiska shiikada annaan socodka laafyaha hagarlihii wax qabashada hindiisihii faalada u halceliiska shiikada dancaana lagu qabay amman hooyadeed kori ma haysiin asluubta iyo xishoodkii dancaana lagu qabay amman hooyadeed kori ma haysiin asluubta iyo xishoodkii waxa kugu habboona habboona istaadi waxa kugu habboona habboona istaadi harirahaanugaani iwadaha hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Positief together, positief together. waxa kugu habboona habboona istaadi waxa kugu habboona istaadi harirahaanugaani iwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo positief together, positief together. Halirma halilaad kumaashayaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istaadi istaad horseedu maqan yahay yigsanaayo guuraca sida geel hilaabaxay hodiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay yigsanaayo guuracan adaahebayad ka dhigaayo hilbahaygisaafo haweyni galaacaye
heestaasi ister iyo fanaanka cumar nuur cabdulla dhegaystayaal waxay ugu dambaysay idaacaddeenni duhurnimo tan iyo galabta afarta xaggiinna waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo haweyni galaacaye waxa kugu habboona habboona istaadi waxa kugu habboona habboona istaadi harirahaanugaani iwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo positief together positief together waxa kugu habboona habboona istaadi waxa kugu habboona istaadi harirahaanugaani wadaahariiriya marka roobka uu helo